xamaamkan ayaa waxaa ku nool dad isugu jira danyar iyo naafo kuwaa oo kasoo barakaca duleedka magaalada jowhar duruufo jira awgey xeryaha danwadaag iyo ciltire waxaa haatan ku nool dad masaakiina isugu jira naafo iyo danyar oo ku adag inay helaan nolol maalmeedkooda kuwaasi oo saameyn kala kulmay roobaabkii da-ayay maalmihii ugu dambeeyey waa kuwaan qaar ka mid ah dadka ku sugan xeryahaasi oo ka hadlaya dhibaatooyinka heysta waxayna baaq u direen maamulka iyo hay-adaha ku shaqda leh waxaa muhiima maaragtay inaan helno maaragtay tubooyin biyo macaan aan helno musqulo inaan helno insaanka markuu meel dego wuxuu u baahan yahay musqul iyo biyo u baahan yahay uma waxaan u baahannaha meel xafiisa oo hay-addii noo timaado ay oraxda kaga gabato oo maaragtay lagu qaabilo ma haysanno waa u baahannahay maasha allah dad maaragtay iska dhibaataysan oo lixaadkooda kala dhiman yahay ayaa meeshan jooga iyo dad maaragtay waayeello ah oo dan ay isu keentay oo qaarkood maxaa la jira barakacyaal ay yihiin dadka dhanba kadan wadaag joogta dhammaantiin waa idin salaamayaa anigoo ka mid dadka indhaha la'leh oo indhoolayaasha ka mid degan kaamka danwadaag degan dadkan ay isugu keentay dan iyo daruufo wax walba waxaan fila ilaahay idinkiis waxaan filaynaa in nala taageero inay dowladdana taageerto ina gobolkaasna taageero inay degmadana taageerto in wixii muxsiniin oo markaas wax qaban kara guriga meeshaan waxba male waxba male ceel male hal ceelaa nooga yaalla keliya oo hadda noo bilaawmay biyo lacaba male raashin male dhibaata waa jirtaa guryihii waa dudumeenay nafsadooda bacya iyo wax baan u baahannahay iyo joodaryaal iyo wax lagu saaxda habeenka wax lagu saaxda male marka insha allahu biidnillaahi alkariim waxaan idinka rajaynaynaa dadka muxsiniinta ah islaamka kulligiis nin walba oo wax noo qaban karo oo wax tari karo oo islaamka wax u tari karo oo indhoolayaashan iyo jiistan meesha iskugu yimid iyo waayeeladan iyo dadkan duruufaysan meesha iskugu yimid wax u tari kara waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim in lasoo fiiriyo baydhawo ku koy ay buridi baydhawo jooraa roogo beer falatilaha beer walmalaha wuusunka ummadda nabi maxamed wahay ku nool yihiin nin walba xoogiinima la waayo may fadaana in daryeel caafimaad sharafle galantinoo saartan haayadan la maxdiyo intee lahka dhiid la aroo fadaan haayadan haayad sharafle waaye armay insuubsada waayo liku ooyo lankii berigkamaqon ii la ooyo fadaan un ana dhawaaytan sharafnin weelan ilaahay sharafle walna siidan
kaamka oo jowhar dan wadaag aan joognaa oo jowhar dan wadaag jowhar aan joognaa walaalayaal dad naafo ahaan nahay dadkii la caawi lahaayaan nahay bacyo iyo wax ma haysani daryaal ma haysani walaalayaal inaa noo gargaartiin ilaahay hanii gargaaro dadka oo la caawi lahaayaan nahay oo naafo ah waxaan haysano ma jirto bii ma haysano musqul ma haysano waa iska dhibaataysannahay dad dadduuli ka yimidaan nahay marka ilaaha ma hadda lehe dadkii maaana soo dejiyey ilaahay wax anoogu soo dhiibay aan wax ka rabnaa
barakacii saddexaadaan taaganaa waxaan rabnaa guurmad oo degdege aan rabnaa waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed oo walaalaheena inay naga soo gaaraan
waxaan joognaa asalaamu calaykum horta waa ninsalaana marka u horeyso waxaa joognaa kaamka ciiltire qaxii lamaad aan nahay intaan ku dhibaataysan nahay ilmaha aabbahooda oo iyadhi baahi waayo cawadakooda wax dab ku shita ma haasti waa soo barkacay buro intaa nafta kula soo dhexdhacay eeseeya sidana ugu hooydoo hooyaay darbaal oo saarta ma haasti wax ku seexda ma haasti biyo ma haasti musqul ma haasti oo kaada u galo
barakacayaashan ayaa in muddo ah ku sugnaan kaamamkan waxayna la kulmaan xaalada adag oo dhanka nolosha ah xilliyada qabowga iyo kuleelkuu jiro